Sanaani ayaa barqadii maanta waxa uu ka dhacay deegaanka carbiska inta u dhexaysa muqdisho iyo degmada afgooye waxaana lala ekay gaari ay saarnaayeen ciidamada booliiska maamulka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaana qaraacnooyeysu ah miinada dhulka lagu aaso ayaa waxay sababtay inay askar ka tirsan ciidanka booliiska ay geeriyoodaan halka kuwo kalena ay dhaawacmaan inkastoo aan si rasmiga loo ogeen khasaaraha rasmiyan ay geystay miinadani maanta lagu qarxiyay gaari ciidanka booliiska ay saarnaayeen ayaa haddana waxaa wararka soo gaaraya in afar askari oo ka tirsan ciidanka booliiska ee maamulka degmada afgooye ay halkaasi ku geeriyoodeen gudoomiyaha cusub ee degmada afgooye oo aan la xiriirnay ayaa la sheegay inuu ku mashquulsan yahay ogaanshiyaha iyo weliba sida uu ka yeeli lahaa khasaaraha ka dhashay qaraxi maanta lala egtay gaari ay saarnaayeen ciidamada booliiska maamulka degmada afgooye taliyaha ciidanka booliiska degmada afgooye amiin oo aan la xiriirna ayaa isna waxa uu sheegay inay jiraan khasaare ka soo gaaray ciidamada booliiska ee saarnaa gaarigii maanta qaraxa lagula egtay inkastoo haddana uu ka gaabsaday inuu faahfaahino dheeraada ka bixiyo khasaaraha rasmiyan ay geysatay miinadii maanta lala egtay gaari ay saarnaayeen ciidanka booliiska maamulka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose